degmada dhobley oo ka mid ah degmooyinka istaraatiijiga ah ee gobolka jubbada hoose ayaa waxaa ka socda horumar cusub iyadoona dib u diyaactir lagu sameeyey garoonka diyaaradaha oo muhiim u ah isku socodka ganacsiga iyo bulshada gudoomiyaha degmada dhobley xasan cabdi xaashi ayaa ka warbixiyey tallaabada muhiimka ah ee lagu dayactiray garoonka diyaaradaha isagoona xusay in dayactirka uu kor u qaaday isku socodka iyo sidoo kale adeegyada deegaanka garoonka dhobley oo runtii ah garoon aada iyo aada muhiimad gaara u leh bulshada ku dhaqan deegaankan badana waa muxuu ahaa dhaqaalaha degmada waxaa faray lebel ka hor muddana u naga xidhnaa garoonku ma aha garoon oo laami ama aha waa garoon oo dabiici aho sida ilaah ku abuuray buu ahaa marka markasta gacantaan ku haynay oo marka wax naga xumaadaan waan sameynaynay oon ku talagelaynay sidii diyaaradu isticmaal lahaayeen marka muddo muddan ku hayna shaqo lebel ka hor baan furay muhiimadiisana aad bay runtii iyo inuu furo muhiimad gaara noo leedahay runtii isku socodka iyo dakhliga degmada iyo wax walbaba aad iyo aad runtii muhiimad noogu leeyahay marka waxaa gacan naga siiyey annagoo degmada at atlis baa gacan naga siisay qalabka annaguna xalanay ku waxyaabihii lagu samayn lahaa smiidkii iyo caradii iyo marka waa shakaashanaynay nimankaana qalabka culus iyo injineeradii anigu xawiyaan marka aada iyo aada runtii shaqo muhiima u ahayd haddana garoonku u furan yahay wuxuuna bixinayaa adeegii looga bahnaa hadda diyaariya noqoto waxaa ka mid ah inaan ballaadinay ranweyga diyaarada ku ordaan waxaa ka mid ah inaan hadda ku tala jirro inaan sida ku deeqo haddii ilaahay idhaahdo bishan soo socota oo lixaad haddii eebeedno waxaa ka mid inaanu u isticmaalay qalab hadda ka hor aanan haysanin oo atisaan ka helay iyo mataqaana smit ay injineeradaas qolada kamid ka keenay oo aanu ku daray muxuu ahaa carradaan ku sameynaynay marka garoonka hadda ayaa u fiican yahay shaqo badan waan ka qabanay oo si noocaas sii socda waxaan balaadinay ranweygii balaadnay waxaan balaadinay muxuu barkinkii diyaaraduhu ay markay soo fadhiistaan ay ay gelayeen marka wax badan baan ka qabanay